bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan qodobada warka subax ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waxaa ugu waaweyn diyaarada sida gargaar shixinada gargaar ayaa saaka ku wajahan magaalada xudur ee gobolka bakool xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabelle oo gaaray beledweyne oo kulamo la qaadanaya qeybaha kala duwan ee bulshada si xal loogu gaaro ismaandhaafka ka taagan dhismaha hirshabelle bulshada ku nool gobolka mudug walaa xoogan ka muujiyey in la waayo lacagta shilinka soomaaliga oo gebi ahaan gabaabsi ka noqotay deegaanada miiga madaxweynaha puntland oo kulan la qaatay safiirka u fadhiya soomaaliya dalka sweden akhbaaraadka dibaddan waxaa ka mid iiraan oo hanjabaad hawad u marisay madaxweynihii hore maraykanka donald trump subax wanaagsan mar kale waa sebtii taarada waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan diyaarada sida shixnada gargaar ee saaka waxay ku wajahayen magaalada xudur ee gobolka bakool warar naga soo gaarayo xafiiska madaxweynaha dalka ayaa maanta waxaa lagu wadaa saaka inay halkaasi gaaraan magaalada xudur ee gobolka bakool diyaarado sida gargaar oo la filayo in goor ay ka baxaan garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho xudur ayaa waxaa go-doomiyey maleeshiyaadka al-shabaab iyadoo halkaasi ay ka jirto macluul maadaama ay yaraadeen cunooyinkii khuturdaruuriga ahaa ee magaaladaasi gaar ahaan waxyaabaha raashinka iyo sidoo kale shidaalka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo mas-uuliin kale oo ku sugan ayaa waxa ay baaq caalima u direen dowladda dhexe iyo weliba hay-adaha samafalka in dadkaasi gargaar lasoo gaarsiiyo hase haatee saaki waxaa la filayaa in xudur ay gaaraan diyaarado sida shixnada gargaar ah si wax loo qabto xaaladda cakiran ee ka taagan xudur markaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabelle oo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay saaka kulamo la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada si xal loo gaaro ismaandhaafka ka taagan dhismaha hirshabelle cabdishakuur ismaan cali ayaa warkaan nooga soo diray xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka labaad ee hirshabelle ee shalay soo gaaray beledweyne ayaa bilaabay kulamo ay la leeyihiin qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool beledweyne kulamadan oo diiradda lagu saarayo sidii xal buuxa looga gaari lahaa tabashooyinka bulshada ku nool gobolka hiiraan ay ka qabaan doorashooyinkii dhowaan ka dhacay hirshabelle xildhibaan daahir cali maxamed ayaa sheegay in bulshada tabashadooda la dhageysan doono madaxweynaha hirshabellena uu diyaar u yahay inuu xaliyo tabashooyinkaasi xildhibaanadii hirshabelle aan ahay dhammaan xildhibaanada iyo annagoo dhan waxaan u wada nimiday inaan bulshada tabashadeeda tabashada bulshada inaan wax ka qabanno xagga wax badan oo bulshada taban ahaa jira inaan bal bulshada iyo maamulka wixii qaladka aan saxno xildhibaanadii oo dhan aan nahay intaasaan unimada ujeedkeennu waa inaan wax saxno wixii qaldan inaan ka jawaabno bulshada aan la fadhiisanno cabashadeeda aragno dhammaan beelaha iyo odayaasha dhaqanka dhallinyarada dhammaan inta magaalada joogta tabashadooda aad u badan tahay wax badanaa laga wada hadlay annaguna inaan intaas kaabnaano insha allah waa sax madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday wax allaala waxay bulshadu qabanee inuu mid mid u qaabilo la fadhiisto ka qanciyo annaguna asagana waxaan u nahay inaan u sheegno bulshada hirshabeellada labaad inay si saxa wax u dhismaan dadku waxaa laga yaabaa in si qalada lagu kala sheekeeyey waxaa laga yaabaa dadku tabashadoodu inay wax badan u sax yihiin inta saxdaana waxbaa laga qabanaa waxaan sax ahayna waa laisu sheegaa fadhiya laakiin lagu hadlaa insha allah dhismihii labaad ee maamulka hirshabelle ayaa bulshada ku nool magaalada beledweyne waxay tabashooyin ka muujiyeen qaabka loo maray dhismaha maamulka waxaana mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle la doortay ay dadaal ugu jiraan sidii bulshada ku nool gobolka hiiraan looga qancin lahaa tabashooyinka ay qabaan cabdishakuur ismaan cali radio muqdisho beledweyne
bulshada ku nool gobolka mudug gobolka mudug ayaa walaac xoogan ka muujiyey in la waayo lacagta shilinka soomaaliga oo gebi ahaan laga waayey ama gabaabsi ka noqotay deegaanada miiga waryahayga balaashi
bulshada ku nool deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya oo ka mid ah deegaanada hoosmaada degmaxeebeedka hobyo ee gobolka mudug ayaa waxay ka hadleen saameyntai ku yeelatay la-anta lacagta shilin soomaaliga aheyd oo u lahaa qaranka soomaaliyeed taasoo muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku adeega jireen ayagoona tilmaamay in ganacsiga iyo sidoo kale sadaqadaba ay saameyn xoogle ku yeelatay waa kuwan qaar ka tirsan bulshada ku nool ceeldibir oo la hadlay telefishinka qaranka waxaan halkaan aan ka soo jeedinhayaa in maarata sheega ay saameyn weyn ugu yeelatay lacagtii shil soomaaligeed oo gebi ahaanba la waayaba wax allah waxay maarata sheega lagu gadi jiray marka shil soomaaligu faa'iido weyn buu ah, waddanka ugu jirtay faa'iidadu ay lahayd faa'iidooyin badan bay lahayd waxbaa dadka dilaya kuu ranyahay ay ku guda jireen sidoo ciyaalka oo kale aan maarata isheega aan ee fiisiga waxaan aan aqoon dadka waaweyn oo waayeelada kale haddii ay kuri waxbay ku guda jireen oo ay fiisiga saas u aqoon ama doolarka u aqoon marka saamaynta kale ay leedahay waxa weeye qofka AFC ma yaqaano inuu shino Soomaali wax u gata maahan haddii qofka kale ku yimaada waxa iga iibsi ku leeyahay iibsashadii marka AFC ma toori karo ku leeyahay baahi badan baa baahi saa'idaan haysa ilaahay baana udan sheeganaynaa naga naga qaadi kara bini aadan inus waxba qaadi karin waa u jeednaa muddo maraa dhaweyn maraa dhaweyn baa noogu dambaysay wixii saa u kaydinaynay bay maartay bay nagu nagu dhaceen nalaku diid heer waxaan gaartay aan gaarnay asoo kaba weyn saddex sano ka hor baa noogu dambaysay wixii waa taas wa- lacagta halkaas taalla wixii dukaankii wixii ah, laga shaqeeyey waa kuwaas waana laku diiday inta badan gobollada dalka lagama helo lacagta shilin soomaaligaheed taasoo ka mid aheyd astaamihii qaranka dadka soomaaliyeedna ah ay ku ganacsas jireen beesha cali raadiyaha qaranka gaalka
ciidamada xooga dalka ayaa howlgallo kula wareega deegaano hoostaga degmada mahadaay degmada matabaan ee gobolka hiiraan wariyahayga najax maxamuud xasan ayaa warkaa inoo faahfaahinaysa
ciidamada xoogga iyo kuwa nisa oo al-shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan gobolkaasi hiiraan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa nabad sugidda soomaaliya ee nisa oo muddooyinkii dambe howlgallo ka waday degmada matabaan ayaa la wareegay deegaano ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka al-shabaab deegaanka ay ciidamada dowladda soomaaliya la wareegeen ayaa waxaa lagu magacaabaa il guule oo hoos tagta de- degmada matabaan ee gobolkaasi hiiraan saraakiil hogaaminayay howlgalkaasi ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay gacanta ku hayaan deegaanka ilguule islamarkaana maleeshiyaadka al-shabaab ay goobtaasi iskaga carareen xaaladda deegaanka ay ciidanku la wareegeen ayaa hadda degan waxaana ciidanka soo dhaweeyey shacabka ku dhaqan matabaan
aad baa mahadsantaha najax markaana madaxweynaha puntland saciil cabdulaahi dane ayaa kulan looga hadlayay horumarinta nidaamka dimuqraadiyadda la qaatay safiirka dowladda sweden u fadhiya soomaaliya madaxweynaha puntland saciil cabdulaahi dane ayaa waxaa uu kulan muuqaalo arag ah kula yeeshay safiirka sweden ee soomaaliya stephen oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sweden iyo madaxda hay-adaha dukaana ee soomaaliya kulankan oo looga hadlay iskaashiga puntland sweden iyadoo xoogga lagu saaraya dardargelinta nidaamka dimuqraadiyadda sweden sidoo kale waxay bogaadisay dadaalka madaxweynaha dani uu ku bixiyey hirgelinta dimuqraadiyadda oo xilli hore la bilaabay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa waxaa kulan ku helinayay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda maxamed cabdiqaadir cismaan iyo sidoo kale xubno ka tirsan la taliyaalka xafiiska madaxtooyada xaaladda degmada mahataay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa kasii daraysa kadib markii ayax uu ku habsaday iyadoo sidoo kale halkaas ay ka jireen fatahaado soo laalaabtay oo saameyn ku yeeshay beeraleyda ku nool deegaanka wariyahayga cabdiraxmaan cumar xuseen wadani ayaa warkaa nooga soo diray jowhar xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa mar kale soo food saartay bulshada ku nool degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii dalagyadii ka badbaaday biyihii fatahadaha webiga shabeelle oo xaalufiyey anyax aada u fara badan kaasoo dhammaan dhulka dhigay dalagyadii ay beerteen dadka beeraleyda ee ku nool degmadaasi gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka degmada mahadaay saalax fulaal xaaji ayaa sheegay in degmada mahadaay xaalad adag ay ka jirto islamarkaana loo baahan yahay in si wadajir ah looga qayb qaato gurmashadooda waxauna sidoo kale gudoomiyaha uu tilmaamay in maamulka degmada mahadaay ay sameeyeen kheyladhaan ku aadan sidii loo caawin lahaa dad- dadka ku tabaalaysan gudaha degmada mahadaay deegaanada hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sidoo kale waxaa ka jira iyagana xaalad bini-aadinimo iyadoona xilligan aysan jirin dhowlbeereed ku yaala deegaanada degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe dadka deegaanadaasi ayaa markoodii hore waxay ahaayeen dad noloshooda ay ku tiirsan tahay waxsoo saarka beeraha ha yeeshee waxaa isbiirsaday fatahadaha wiga shabeelle raboobkii dhowaan ka da-ayay iyo anyax ku soo noqnoqday beerahooda kaasoo xaalufiyey wax soo saarkii ay beerteen cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho magaalada jowhar
halkaa naga dhageysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana wararka soomaalida ka baxsan iiraan ayaa hanjabaad hawada u marisay madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayatullah cali qumeyni ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay qoraal iyo sawir u muuqda mid ku baaqayo in la weeraro madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump si loogu arguto dilkii sanadkii hore ee mareykanka u geysteen taliyihii ugu sarreeyay milatariga iiraan jenaraal qaasim suleymaani sawirka lasoo dhigay barta twitter-ka ayaa muujinaya madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump oo goolf ciyaaraya xilli la arkayo hoosta waxa uu eg diyaarad dagaal ama diyaarad weyn oo nuuca aan lahayn duuliyaha ee daroniska loo yaqaano shirkadda twitter-ka ayaa xirtay ciwaan yar oo dad badan aysan ku taxanayn markii ugu horreysay oo lagu daawacay sawirkaasi haweeney afhayeen u ah u hadashana twitter-ka ayaa sheegtay in wakaalada wararka reuters in ciwaankaasi alkhumeyni set uu yahay mid been abuur isla markaana uu ku xadgudbay nidaamka iyo siyaasadda shirkadaha twitter-ka guud ahaan dhegeystayaal warkii subaxad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana saakay waanaga intaas